aqoon isweydaarsigan iyo weliba laanku hadalay arrimaha maamul wanaagga maareynta khilaafaadka bulshada iyadana xoog la saaro xoojinta dowladaha hoose isla xisaabtanka kaasi oo yahay qabanqaabaday hay-adda kaalkaal oo ku mid ah hay-adaha ku shaqeeya maamul wanaagga iyo xuquuqul insaanka hiiritaanka aqoon isweydaarsigan iyo weliba goobdhow ku hay maamulka gobolka baayakan degmada baydhaba aqoon-yahano iyadana tababarka iyo ku qeyb galeen shaqaalaha shalgadisan ee hay-adaha dowladda koonfur galbeed soomaaliya si lan xoojiya awooda iyo bulshada unka adeegayaanha hana ku mid a dadkii ugu faa'iidaysada tababarkiyaha dhawaayana weli sharaxeena walyaaboogila bari iyo ona sheegeen inta bulshada deersii doonana weli kalo iyo kabaaqina in lagu shaqeeya maamul wanaaga meeting ama kee lanku hadalow training lanku hadalow xalinta khilaafaadka iyo maamul wanaaga oo markii afka qalaqeedna keeronahe conflict management and good governance lanku ku hadalay lama category eed aan waweyn oo dowladnimada iyo bulshada sustainability shay eed aan wanaajiyayaan markana kow ana ka maray conflict management waa shay eed aan ka muhiimsan bulshada oo kow qofka ibni aadamka ee wayba meelinku fahangnay intii la ogaada brobleemaadka haysadan wali iskakoya khilaafaadka lambarlama oo la baara lamada dhinaba lala hadala then cabashooyinka ka jaraana meelo la ka hadli yaa way banqata salkanku wingata dhinaga good governance-ga inti dadka la bara isla xisaabtan iyo ogaadaan ayna corruption-ka ku dheeradaan oo sawaadaxay ama transparenty waa ansuubiyaan oo qofka ibni aadinka waajibaadka usley xaquuqa usla kuleeyay meelusla ku ogaada taasoona laka fahansiyay bulshada laka wacyigeliyaay dowladaha hoose shaqada iyo oga wadaayan iyo habdhaqanka dowladnimeed waa lamada maada waa lama shay inas maahu dowlad wanaagga iyo khilaafka xalinta khilaafaadka si la maamulo lahay khilaafka teegan waa dowlad hoose waa asal wala dowlada qata wayba iidan fahangnay oonana fahansiyey oo intii una ka jarni presentationada la gudbiyay ku dareemanay dowlad wanaagga intii dadka iidan xoojiyaan corruptionka ku fogaadaan waxyaabaha la suubiyo dowladuna ogolaata transparency accountability ogolaata tiirarka dowlad wanaagga ka jar
geeka waliba qaadanaya tababar eed qiimo badan sababtoo ee tababarada walibaa kuku duwayaa tababarkun ururka kalkaal ha abaabuleen waliba iyaa khilaafaadka iyo maamul wanaaga lanku hadalaayo tababarkun un waliba kumid haynay ururka bywoman tiimkana bywoman waliba jeeyi doolne tiimkana oo dambooyo sida inuun gudbiyna sababto ee qofooba brograamha ku qaybgal ama barnaamij tababar eh maylafaday halkaas qof inuusa deersii bulshada ku dambooyta tababarkunu tababarada kale wali kuku duwanyaa maamul wanaag oo baleera dabcan way dareemo kor meel maamul wanaag un ku jarlana dowlad ma ku jarta maamul wanaaga laka baradaayo mayba eedanka faraxsanna inaha ku qayb gaalmo kulamo kasta oo inta laka qabado balanqahaasta ee dowladda hoose meydba eedanka faraxsanaa niyo qabatii seminaarka kalkaal hay-adda laerow kalkaal eedan umahadsanta fursad wiiganay seediinuuna walhakal saarna ama mayleerahay barnaamijyo noocaayani qowtan eedan ka faraxsagna mayba fadaana in tan ay kusii xoojiyaan oo mayleerahay wacyigelin badanaysa unin dadkii unoon dambeysa una walanka sii sheegno unan ka shaacayna marka eedanka faraxsagna hay-adiyanha qabanqaabadi mayba ku rajeeyana ini kan iyo kusii ballaarisan kan farahadleynka ekayna kusii ballaariyaan eediyeed an ku weydiisadaan waanan kuma hadeeliyaan waa tababarkii afaraad oo hay-adda kalkaal ee ku qabatay magaalada baydhaba kaasoo lagu xoojiyay arrimo maamul wanaaga isla xisaabtanka maareynta khilaafaadka bulshada iyo sidii bulshada lanku wacyigelilaaye arrimo la xiriirta dadka lan awoy sheegadowa